waa hagaaga khiyaarta hawada nagala soconaysay maantay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ka dhacay qarax weyn oo si weyn looga maqlayay magaaladaas oo dhan gobolka sool haddaba weriye axmed cali faarax oo ka tirsan saxafiyiinta ka howlgala gobolka sool ayaa ceegaag online gorwas teleefonka laascaanood kula xiriirtay waxa aan weydiiyey sida uu qaraxa u dhacay iyo nooca u qarax u ahaa
abbaaro laba iyo tobankii iyo barkii xilligii salaada duhur ay dadku isu qoro qaadinayeen ayaa waxaa mar keliya la maqlay daryan xoog leh oo argagax iyo fajacba ku riday dadka magaalada laascaanood ku dhaqan gebi ahaanba markiian banaanka usoo baxnay ayaanu xogtii sii raadinay wakti bay nagu qaadatay dariiqyadoo la xidhay iyo ciidamada rasaas badan u ridayey aada u ridayeyba waxaanu kasoo istaagnay goor dhaweyd ama goor dambe oo markii qaraxu dhacay kabacdiya waktii qaraxu ka dhacay oo markaasi dhaawicii laga qaaday balse uu yaalay gaarigii guddoomiyaha gobolka mudane farax askar oo isku muddo bir ah hadeer ku dhawaad ama bir iyo xoogaa xilkaasi gobolka u hayay guriga waxa uu ku yaalaa dhanka bari ee magaalada shirkada s t g dabadeeda marka baabuurku waxa uu ekaa baabuur sii jeeday oo kusii socday gurigiisa xilliga uu qaraxu qabsaday dabcan qaraxuna waxa uu kaga beegmay qaybaha dambe ilaa iyo qaybaha hore lafahantooda ay muraayadii baabuurku ay banaanka ay usoo baxday daaqadihiisii oo dhanna ay isku diismeen oo baabuurku uusan u ekayn baabuur cidi hore u isticmaali jirtay dabcan waxaana ka hoos muuqday shidaal uu baabuurku daadiyey taayirada afarta ahiba way fadhiisteen dhiig ay dadkii iyagu dhaawac kasoo gaaray ayaa iyaga isaga lafahantiis ka muuqday marka qaraxu wuxuu ahaa qarax weyn oo miisaan leh sida ay sheegayaan saraakiisha ammaanka qaarkood oo aan noo sheegeenna waxa uu u egyahay bay yidhahdeen inkastoo baaritaanku socdo mid la hagi oo ama ha laga hago telefon ha laga hago ama ha ahaado nooca rumuudka laga hagee waxa uu ekaa qarax qorshaysan oo lasii dhigay lana ogaa xilliga uu guddoomiyuhu inuu meesha kusoo beegan yahay axmed cali faarax saxafi ku sugan gobolka sool ayaa tahay khasaare intee laeg ayaa ka dhashay qaraxaas marka uu dhacay ama ka dhacay guriga guddoomiyaha gobolka sool
tirada waxyeelada ilaa iyo haddeer aan haynaa dhimasho iyo dhaawacba waxay noqonaysaa afar qof oo qof dumar ah ay oo iyadu dariiqa iska maraysay oo qaraxu qabsaday lugaha ayaa la sheegaya in mataqaana ay go-een waxaa kale oo ku dhaawacmay guddoomiyihii gobolka oo dhaawiciisa la sheegaya inuu haddeer uu saalan yahay uu kana soo reynayo nin kamid a istaafkii guddoomiyaha ayaa ku dhintay waa uu bad qabaa nin kale oo iyaha isaga lafahantiisa oo kamid ahaa istaafka ayaa ku dhaawacmay sida noo sheegay iyo wiil baa lagu yiri guddoomiyaha ayaa dhalo isaga laftiisu dhaawac soo gaaray intaan haynaa waa ilaa afartaas qor axmed cali faarax qaraxaasi kadib laascanood baa joogtaa ammaanka guud ahaan gobolka iyo sida looga dareemay adoo soo koobaya warbixin dheer naga sii warbixin naga sii fadlan dadka reer laascaanood waxay haddeer ku sheekaystaan laascaanood inay noqotay muqdishadii labaad dhagahoodana kuma cusba qarax dhacaya iyo rasaas dhacaysa iyo dad si gaar ah loo ama yani dilo gaar ah oo dad lala beegsado oo la sameeyo waxaasina ilaa iyo haatan cid loo naseeyo iyo cid laleeyahay ciddaasaa ka dambaysa nama jirto marka dadka argagax iyo baqdin weyn ayaa ka muuqata waxaana dhacaysa itaa in laga baqo daasadaha caanuhu ay ka dhamaadaan caanaha caruurta la siiyo ee caanaboraha loo yaqaano iyo gacmadoodaba in meelaha ay yaalaan baadhaan maalinimadii shalay bay ahayd markii isgaarsiinta gobolka oo dhan la gooyey qadar daqiiqada ah ama raada saacad ku dhawaada kadib markii bacmadow la dhigay meel saldhiga booliska ee dhanka waqooyiga ama galbeedka ku taala kadibna ay ciidamadu goobtii hareereeyeen aakirkii markii isgaarsiintii la jarayna isgaarsiinta sababta loo jarayna ay u eg tahay in inta badan qaraxyada la sameeyo ay telefoonna ku dhex jiraan oo oo la garaacayo oo telefonku yahay ka wax qarxinaya marka kadib ayaa waxaa la ogaaday inay bacdi ay ahayd qashin marka iftilada haddeer taagan waxay tahay dadku ay ka baqayaan meel kastoo qashin yaallo ama bac kasta oo meel taallada aysan cidi ku dhici karin una dhawaan karin taasina waxay tahay argagax iyo dhibaato xoog leh oo ay dadka deegaanku ay qabaan axmed cali faarax qaraxan ilaayo iminka ma jirtaa cid loo qabtay maanta lala biltilmaamsaday guddoomiyihii ugu sarreeyey gobolkaasi sool maanta uu ku dhaawacmay heyluwa tirada dadkala dhaawac ma jirtaa cid loo qabtay cali waxay noqon kartaa ama waxaa la ohan karaa waa xilli hore in la yihahdo cid baa loo qabtay ama loo hayaa marka la eego inta uu qaraxu dhacsanaa oo haddeer saacado keliya ay naga soo wareegeen haddaysan laba saacadood aysan dhamaynba marka weli waxay ku jiraan ciidamadu ku jiraan waxay ku jiraan bakitaan bay ku jiraan waxaa qaraxu kusoo beegmay xilli xayn ka tirsan golaha wasiirada ee somaliland ay ku sugan yihiin magaalada laascaanood wasiiradaas oo ahaa kuwii u gudbay dhanka holhol ganaadada soo arkeen iyo laba wasiir oo cusub oo wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka arrimaha gudaha oo iyaga dhaqaankoodu saaka soo gaaray magaalada laasaxaanood marka wakti ay somaliland saraakiisheeda ugu sarreysay iyo madaxdoodiiba ay ku sugan yihiin ayaad moodaa in ay qaraxan dhacay ood moodin ay tahay farriin ay jirayaan kuwa wax qarxinaya axmed axmed waa maasi tahay laascanood saaka hotel xamdi wasiirada aad ka dhawaasisay kulan bay ku yeesheen sida wasiirka gaashaandhigga wasiirka arrimaha gudaha wasiirka xogeenka howlaha guud iyo wasiirka cadaaladaba iyo weliba siyaasiga axmed xaabsade waxa kasoo baxay wasiiradaasi ma ladiin sheegay inkastoo aad taagneedeen ilinka hore hotel xamdi miyaa saxaafad meel loo tegay kulanka alaasayadii hore ayaanu ku dheenaalay amaanu aadnay dhanka hotel xamdi si aan xog uga soo wasiiradii hore u joogay iyo wasiirada yimidba hase yeeshee nasiib daro waxaanu dhaafi kari weynay geedka hore ama albaabka hore hotel xamdi oo